waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o e da haddaad dhegaysta tahay ruux si uun ugu taxan idaacadaha tiiviyada iyo baraha internetka ee af soomaaliga wax ku baahiya waxaan filayaa inaad ila dareentay erayo dhowra oo dharaar kasta ay warbaahintu adeegsato waa erayo warfidiyeennadu ay isaga daydaanoo macnaha ay xambaarsan yihiin iyada oo aan dhab loogu fiirsan wararka iyo faallooyinka lagu darsado waa erayo si ballaaran loo isticmaalo asi aan badanaa la isku howlin ujeeddada laga leeyahay inay dabooli karaan iyo in kale yeelkeede kuwa aan maanka ku haya aan ugu soo horraysiiyo ereyga saamayn oo si aada warbaahinteenna ugu soo noqnoqda maalin dhexdaasa ayaan maqlay gobollada soomaaliya midkood weriye ka howlgala oo shirkadda warfaafinta ee uu u shaqeeyo war uga soo tabinaya wuxuu ka soo warramayay halka uu joogo roobabka gugu siday ku yihiin iyo xaddiga ay leeyihiin markaas buu yidhi roobab mahiigaana oo labadii toddobaad ee aynu soo dhaafnay gobolkan ka da'ayey ayaa saamayn ku yeeshay nolosha dadweynaha gaar ahaan reer miyiga xoolodhaqatada ah saa waxaan is idhi kollay anigu waxba kala soo bixi waaye dhegaystayaasha kale ee warkan loo tabinayaa rag allow wax ma kala soo baxeen saddexda eray ee ah saamayn ku yeeshay ogaadhkooda wax ma ku kordhiyeen dabadeedna in yar kadib ayaan maya isugu jawaabay sababtuna waa af ahaan sida aan hagaagsanayn ee uu weliyuhu erayada ugu adeegtay taana aan kuu sii faahfaahiye baldhegaha raarice waa runoo si deg dega ayuu roobku nolosha soomaalida u saameeyaa ha yeeshee korba siduu u do-o ayuu degaanka iyo uunka ku noolba u saameeyaa meel muddo abaar ahayd oo looga baahnaa ayuu marka curtaa isaga oo dhibic deggan leh ayuu maalmo dhowra isaga daba noqdaa cabbaar markuu da-aaba wuu kacaa markaas bay dadku howlahooda qabsadaan xoolahana inta xeryaha laga saaro loo dareeriyaa barrimadii ay daaqi jireenoo sidii hore ka wacan maalin ama laba kadibna intuu soo noqdo ayuu dhulkii oo kafafay haddana ka dul curtaa markaas buu soo bixiyaa caws iyo naq dadka iyo duunyaduba ay mahadiyaan noore oo dhammina uu ku naaloodo roob waa roobka caynkaas ahoo way u allabariyaan mar kalena roobku isaga oo karar waalan leh dabaylo dhaxan lehina ay ku laran yihiin ayuu meelheble ka curtaa maalmo badan oo isxiga ayuu si aan kala go' lahayn ugu dul hooraa markaas baa yad iyo weyn dadku madaxa qaadi waayaa kor iyo hoosba aqallo ay biyuhu dhex waran yihiin sida loogu jiro oo dhibicda looga okoranayo ayaa lagu dana seegaa jiilaalkii dheeraa ee lasoo maray neefafkii uu jirciyey ayuu laayaa adrigii doonka ahabaa xeryaha laga jiidaa biyo arlada buuxiyey iyo kuwo cirka ka soo shubmaya waxaan ahayn bay indhuhu qaban waayaan markaas baa xoolihii oo in doorihii ay weli ka harsan yihiin waxaa laga waayaa goso caanood iyo carruurta abaydinta ah wax lagu qabto waayeelka iyo dhallaanka kuwa ugu tabarta daran waa roobka garaafta reera jiilaalkii dhagadhannaana waa roobka kala dhantaala roobka labaadna waa kaasoo waa midka ay ka ducaystaan haddii kolka roobkii uu warka ka soo dirayay uu la mid yahay kaa hore ee aan soo tilmaamay waxaa weriyaha ku habboonayd ereyga saamays inuu gadaal ka raaciyo mid kale oo tilmaan ka bixinaya waxaa dhambaadkiisa wax lagala soo bixi lahaa hadduu odhan lahaa roobab mahiigaana oo labadii toddobaad ee aynu soo dhaafnay gobolkan ka da'ayey ayaa nolosha dadweynaha ku yeeshay saamays wacan ama saamays wanaagsan ama saamays ay abaartii kaga raysteen dhanka kale roobkii uu ka soo warramayay hadduu la mid yahay kii dadka iyo duunyadaba kala dhantaalay ee aan isagana soo tilmaamay waxay ahayd weliyuhu inuu yidhaahdo roobab mahiigaana oo labadii toddobaad ee aynu soo dhaafnay gobolkan ka da'ayey ayaa nolosha dadweynaha ku yeeshay saamays xun ama saamays aan wanaagsanayn ama saamays aan la mahadin ugu dambaystana ereyga ay tahay in markan oo kale ay wariyayaashu adeegsadaani waa saamays oo sa ay u dambayso ee saamayn oo nuun u dambeeyo ma aha waa laba eray oo isku jirid ah naxwo ahaanse kala duwan saamayn waa magac fareed saamaysna waa magac ay cayntiisu lab tahay sida magacyada kalena markii loo baahdo tilmaan u qaata sidaa darteed kolkii tilmaan la raaciyo ayuu ereygu macno ku siin karaaye haddii uu keligiis yahay waxba kuguma kordhiyo waa tahay ereyga ama ayaa isna ka mid a kuwa sida aan hagaagsanayn ay warbaahinta soomaalida qaarkeed u adeegsato aan tusaaleeyo markay roobabka badani ka da'aan ee arladu ay aaranto waxaa dhulka soomaalida meelo ka mid a ka soo ifbaxaa bahalyaraha duula ee soomaalidu ay kaneecada iyo dhilmaanyadaba u taqaan nooc ka mid a ayaa cudurka ay sido qaninyada ku gudbiya cudurkaasoo isagana aynu mar duumo ku magacowno marna dhaxan waa cudur kadiida aad u daran qofka ku qabta haddii aan lala tacaalinna loo dhiman karo waagii hore ee aan dawadeeda la haysan iyo hadda qudheedana waa cudur ay soomaalidu aad ugu le'ato gaar ahaan bulshada beeralayda ah ee dhoobay iyo agagaarka labada webi ku dhaqata taasna waxaaba jira laba meelisoo markhaati ka ah sida la wariyana uu sayid maxamed tiriyey waa labada meelisee ah nin dhintiyo nin dhoobay u kacay wax isma dhaamaane nin dhilmaanyo dhuuxa u gashaan dhibanna noolayn waxba yaan haddaba raysdardarine aan dib ugu noqdo ujeeddadaydii iyo ereyga ama oo marar badan si aan sax ahayn ay isagana warbaahinta u adeegsato tusaale ahaan waxaan jeer dhagaystay weriye soomaaliyeedoo ka faalloonaya dadaalka ay qaramada midoobay ugu jirto ciribtirka cudurka duumada kaasoo si gaara qaaradaha afrika iyo aasiya fara kurul ugu haya markaas buu yidhi hay-adda magaceeda marka lasoo gaabiyo huu lagu magacaabo ee ka tirsan hay-adaha qaramada midoobay waxay dowladaha dunida ku boorinaysaa inay iska kaashadaan la dagaalanka duumada ama malaariyada maxaa haddaba qaldan waxaa qaldan ereyga ama halka uu weedha kaga jiro naxwo ahaan waa xidhiiriye isku xidha laba weerood oo kala duwan amaba iska soo horjeeda isaga oo si saxa loo adeegsanayana waxaa lagu tusaalayn karaa weerahan ay ka midka yihiin cun ama daadi tag ama joog geel ama lo ayuu dhaqan doonaa lacagta isii ama iidiid macnaheedu wuxuu yahay ereyga ama laba weerood oo isku ujeeddo xambaarsan ma xidhiiriyo sidaa darteed bay weedha weriyuhu gaf ku tahay aan sii faahfaahiyo marka hore duumo iyo malaariya waa laba eray oo isku cudur tilmaamaya haddii ama lagu xidhiiriyana macnihii la rabay laga garan maayo marka labaadna duumo waa erey ay soomaalidu wada taqaanoo afkeeda ka mid ah malaariyana waa erey afkii hore ee laatiinka ka soo jeeda ma garan kara kolka baahida ereyga shisheeye keeni karaysa haddiiba cidda warka loo tabinayaa ay soomaali un tahay haddiise uu wariyuhu ka mid yahay soomaalida afkeeda mooyee ay afafka kale la weyn yihiin oo jecel markay hadlayaan inay kolba erey qaraad warkooda dhexgeliyaan haddii uu kuwaas ka mid yahay waxaa ku habboonayd inuu yidhaahdo cudurka duumada oo afka qaraad malaariya loogu yeedho dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduwa maanta halkaa hainoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid a hadduu eebaydmo